asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta dhinacyada badan ee nolosha iyo dhaliilaheeda nolosha iyo toosinteeda kala khuseeya intaba aan ku soo qaadno waana xubinteenna murtida maanta ee aan ku taataabanno ama aan ku falanqayno waxyaalo badan oo haddii eeba idmahayo nolosha muhiim u ah waana xubinta murtida maanta ee mar tusaalayaal cajiiba ku siinaysa marna tusaalayaal halis ah kaaga digaysa marna tusmooyin gaar ah kuu qoondaynaysa waana xubinteenna murtida maanta ee aan idaacadda star f m ku wadaagno innaga oo si wada jira isula eegna waxyaalaha muhiimka ah ee xubinta dhex eegaaga xubintan maantana idankeyba waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi nin ayaa gabadh jeclaaday waxaan filahayaa weliba sheekadan inay ka sugantay qaama burxanin oo ahaa ninkii sameeyey oo sameeyey inuu sidaas ahaa baan jeclahay haddii ebeedmaa gabadh buu jeclaa gabadhi markuu jeclaa wax kale laguma xidhinba waxaa la yidhi gabadha haddii aad rabto annagu geel kaama rabno arina kaama rabno locna kaama rabne shan iyo labaatan qori noo keen waa qoryihii lagu dagaalami jiray weliba aanu malaha maadhiinkii qaclaha ahaa inay yihiin ee hoogya ba ahaa waagaana qaali ahaa de gabdhuhu qiimahaasay lahaayeen ilaa iyo maantana qiimihii gabdhuhu waa leeyihiin marinxumada un yaa soo badatay oo samirkiibaa yaraaday oo maarata banaanadaasyaa laysdaba orday haddii banaanada marka laga xidhi lahaayo banaan is-orodku xidhmi lahaa de gabdhuhu qiimahan unbay lahaan lahaayeen xilligaaba lahaayeen ee laga sheekaynhayo waxaa leeyahy shan labaatan qori orod noo keen haddaad gabadha rabto shan iyo labaatanka qori ee layidhi noo keen ninkii xujo weyn bay ku noqotay dee hadda waa laga yaabaa haddii qoryo lagugu xujeeyo inaad intaad magaalooyinka tagta iyagoo iiba aad heshaba oo meelahaas iyo xamar baad aadi oo lalahaa qoryaha suuqa lagu gadaa midhaamo xishoonhayaan dadka hubka suuqa ku dhex gadahaya maraykankii samaynhayay hubku rafaad ku hayaa hubku inuu adduunka o dhan qaribay oo iska cadda haddii eebba idmahaya marka shan labaatan qori noo keen baa ley go-aan buu qaatae uu iska soo tegey cidihiibuu u yimid uu ka dhashae oo barwaaqo jooga wuxuu yidhi cidow waan safri rabaae xoolaan kaxayn rabaae yaa xoole iisii dhiibanaya aan soo iibiy ciduhuna hadde barwaaqay ku jiraanoo qaar baa nin baa geelisa soddon koron iskaga jirtaa si la dhahlala'y markaasaa ninkii kormo badan haystay iyo ninkii wanan subag madoobe ah haystay iyo ninkii dibiyo maaragtay haddii la kuusuma golaya baqayo ah haystay iyo wixii oo dhan iyo qaar xitaa kuwii fardaha safrin rabay wixii oo dhan baa wixii isku soo dardaray ee dad guuto oo madax u yahay iyo xoolo aad u badan ayaa laysku daray markaasaa le inoo safri berberege wuu kaxeeyey xere ingiriis leeyo xere ciidan oo weyn yuu u tegey wuxuu ku yidhi ingiriiskii askarti waardiyahayd buu yidhi madaxdiinaan rabaa inaan la kulmo ninka madaxda u ahaabaa loo soo bixiyey ninka madaxdaa bay wada hadleen wuxuu ku yidhi niyow waan arkay adigoo deeq bixinhaya oo hub bixinhaya oo deeq bixinhaya wax badan bixinhaya laakiin weliga adiga soomaali deeq kuu keento xoola kuu keenta ma aragta ninka ingiriiska waaba yaabay wuxuu yidhi somaali maxay ii keeni waxba ma haystaan markaasuu yidhi hadda ariga aad qalataan iyo lo'da iyo geela iyo ma laydinka gadaa waana laga gadaabiy waxa maba helaba soomaali maxay bixin karaa haddaba xoolahan farada badaan maarataabi haa ee ariga leh geela leh fardaha leh haa ee lo'da leh haa waa deeq anaana kuu keenay yaa anigaa kuu keeniyo saaliyahaye anaa kuu keeniyo qaado ciidankaaga u qaar daasaday sakooba ku shubo dherig ka dherig anna wax kale ma rabee xoolahan badan soomaalit haa awrtaa farada badan soomaalita ku jirta haa riti kasta shan kunoo neefoo geelahu ku jiri haye xoolahan badan meesha laga soo maray xoolihii badnaa ee ka badnaa raggii la jooga waxay la'yihiin wax huboo ay ku ilaaliyaan wax hub ah oo ay raggaa ku ilaaliyaan xoolihii ayay la'yihiin buu yidhi adiguna xoolahan qaado askartaada ku barwaaqayso wixii xoolahan baaqigooda lagu ilaalin lahaana haddee noo qor dharag waraaq baa loo qoray laba boqoloo qori baa loo saxiixay maxay ahayd laba boqoloo qori ninkii laba riti ama afar kore ninkii laga soo kaxiyey afartiisa koro qori ma gooyaanba afarta korone isaga loo soo safriyey hal qori uma gooyaan halkii qori baa laga yaabaa inuu shan halaayo dhadigaya ama uu lix ribtiya saasuu ahaaba qiimo intaa ku dhow buu ahaa bes nin walba muxuu yeelanayaa qori buu in yar ku yeelanayaa qori yuu in yar tobankii nin ee haddii lah kuu sama ogel yahay xoolo sarfar soo dhiibtayba hal qori bay isku helayaan qaama burxan shan labaatankiisii qoree yaradka ahaabuu gaar ula baxay haddii ilaahay idmahayo toban qori oo kaleo isagu uu leeyahy u gaar u qaatay markuu intaa isagu isku duuday yuu raggi kale inta u yeedho oo yidhi hebelow adii hebel qoriganaad isla leedihiin hebel intaa ha loo celiyo kala iibsada saasay ku wada dhacday isaguna gabadhii uu rabay saasuu ku helay mahmaah meesha waxaa ku jirtay waa tii mahmaah cajiiba ragga uu horey loogu mahmaahay ayaan ku soo xidhaynaa xubinteena murtida ee ninkanu sida uu waxyeelaya marka iyada ah waxa uu yidhi ama mahmaahdan sheekadana ay khusaysaa oo aan ku soo koobi karnaa haddii ilaahay idmaayo rag naftiisa waxaan ahaynba waa maareeyaa rag waxaan naftiisa ahaynba wuu maareeyaa mahmaahdaasuu ka dhabeeyey iyada ayaana raacinaynaa xubinteennan murtida maanta